kadib markay isteer tageen waxaan oksi u dirsanay askarta soomaalida joogto soomaaliya askarteeda inaan la ogolaan karno inaan galno dalkooda bilaas the national police service way way ogolaadeen inaan galno dalka xalaan galnay maqribkii dalkooda meel oo u jirto about 38 or 38 kilometer yaan ka helnay UK markaan isku dhufanay oo lagu dhufte maxay qasidkaayna wuxuu ahaa inaan rikaava garayno the hostage dagaal baa dhacay meeshii nin baa ku dhintay UK yarkii oo yarkii oo ay ka afduubeen dhadhaabna wuu cararay gabartiina gacanta ku qaban marka iide nin oo nin oo nimanka soomaalida kamid ah la socdeen uu dhaawacmay gacanta ka dhaawacmay dabcan soomaalidii een een ciidamada soomaalida nala socoteen ha intii baan la soo noqonay dhoobley baan imaanay een dagaalkii aad wada gasheen een kooxda een dadkan een qafaashay yaad ku tuunsantii yaa ahayd ma shabaab bay ahaayeen mise waxay ahaayeen burcad waa un burcad sidaan fikirayna waa un burcad oo un alkayda xidid ku leh halkay waxaad u jeedaa al-shabaab al-shabaab ha een markii deegaanka aad tagteen een idinka ciidamadiini wax dhaawaca ama dhimasho oo soo gaaray ma jiraan waxba dhimasho oo dhaawac oo soo gaaray male qaabkay u wada shaqaysan ciidamada soomaaliya iyo idinka waan isku dhex darsanay marka waan waan wada hadalnay inay noo ogolaadaan marka iyo kale de technical dadkooda ay na dhexgeliyeen marka waan israacnay waa tahay een ninka aad disheen een ma nin hubaysan oo qorigiisa aad haysaanba nin hubaysan buu ahaa sidaad u arki hortaada hubkan yaallo asaa laga furay haddana wuxuu loogu jiraa meesha garneedkaas rasaastaas iyo alaabtan baasaa wata waa tahay marka ninkaasi een xaggee baad geenaysaan oo usoo qaadeen meydka waxaan geynaynaa gaaris waxaan u geynaynaa the forensic expert inay faraha ka qaadaan oy fiiriyaan meesha u dhashay qorigan hadda markaad fiiriseen ma qori kenya ka yimid baa mise waa qori soomaaliya ka yimid wallaahi waa qori un qori soomaaliya ka yimid kenya ma Eh, dadku way idin dhaliilayaan waxay leeyihin afar maalimood bay gabadhan gudaha dalka kenya lagu haystay ku jirtay maanta ay soomaaliya u gudubtay afartan daqiiqo gudahood ciidamada soomaaliya soo qabteen idinku mayna soo qaban bay leeyihin maxaad ka leedahay waa been Ee, intaas soomaalina maxay leedahay lug bay ku socdeen ee lugtaan ku raadinayni marka markii labadii dharaaro hore aan meeshan ku hakanay ayay hor u socday intaas unbaan bay bay nala gaarin oo labada dharaaro hore haddaan ogaan lahayn inay hor u baxeen may nala gaarin intaas Waa- walaakiin markay nala gaareen meeshaasayto annakoo hubno inaanan ka haraynin ilay soomaaliya galaan kadib markay meesha nala tageen cogsi unbaan kursanimo ogi waan iswada raacnay inaan la dagaalno oon soo ridno waa tahay een xaggee baa hadda u dambeysay marka raggii een baxsada Eh, dalka soomaaliya gudaheeda waa tahay een waxaa tahay nin soomaali ah Ah.
Een, dalkana waad u dhalatay een iminkana waxaa tahay hogaamiye een hogaaminaya qorshaha dadka soomaalida markaad dhex maraysa maxaa kaalmood ka heshay wallaahi waa ina kaalmeeyeen inkastoo kaalmada iska yarto ay gadaal ka cabsanaayeen Eh, kaalmadii aan ka rabana waa iska yareed because because sida wax loo doono ama loo raadiyo anaa u akhristay kwa hivyo waxaan aad u xoojinaya in askarta police administration police ay raadiso sidii loo tababaray anigana advisor baan u ahaa marka iida laakiin raaciyadda wallaahi waa ina taageelaysa waxyaalo dhibaato eh aan ku arka male raaciyadda way way way way noo kaalmaysa kulligooda way nala birmadeen haddana wiilkii markii laga qaaday kulan way birmada ragii bilcaanbo waan kala qaybiyey bilcaanta waxaan dhahay iska harto raggana hadduu wax nala raadin karo hanala raadin waa tahay waxaa tiri raaciyaddu way cabsoonayaan niyadu weli cabsida kaga jirto bis oran leed iminka in cabsidii laga tegay oo raaciyadu soo baxaan oo waxaas kale markay arkaan ay booliiska la soo xiriiraan wallaahi waxaan ku goobaabinayaa cabsi inay iska dhaafaan dalkooda ay joogaan waa fiican yihiin haddii waxyaala saasoo kale ay arkaan maramooj inay isla markiiba inay raboodna u keenaan waa tahay een, maxay tahay taladaada hay-adahan een, iska soconaya ayagoo aan ciidamadiini loogu talagalay inay raacaan iska soconaya ee, xilli walba iska soconaya iyadoo ciidan iyo weliba een, halkan idinka joogaan maxay tahay taladaada ha taladayda waxay tahay inay ruul inay la raaco sharciga siduu yahay oo markay soconaayeen meel ay meel kala aadaayeen inay iskoodka inay inay askarta ay qaataan ciidanka ay qaataan oo la ilaaliyo biidnillahi alkariim waxaan jaribe waxaan aad iskugu di'i doonaa nabadgelyad inaan aad u soo celino mar dambe iskoodkan iyo waxyaalahan oo dhan oo laga laga xoro yaan isku di'i doonaa si ay haddana waan isku diihaynaa